dadka Kanadiyaanka ah ayaa ka cabanaya sicir barar la soo gudboonaaday labada sano ee lasoo dhaafay muslimiinta oo ay soomaalidu ku jirto oo xilligan gudanaya waajibaadka bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ka mid ah kuwa uu saameeyey sare u kaca qiimaha waxyaabaha daruuriga ah warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaji
caadiyan bilowga sanad walba waxaa la dareemaa in waxyaabo badan ay qiimahooda isbedelaan balse inta badan ma ahan sare u kac ay dadku dareemi karaan kaasoo saameynaya dhaqaalahooda balse labadii sano ee lasoo dhaafay nolosha dalkan gaar ahaan magaaladan toronto waxay noqotay mid aada u sarreysa yaasiin abikar oo ah suxufi muddo degan magaaladan toronto ayaan weydiiyey waxaa sababay sare u kacan xuseen horta sidaan la socodno labada sano ugu dambeysay tan iyo kowads markuu bilowday ilaa hadda wadankan maalin maalin kasii dambeysa sicirbarkiisa erka ayuu kusii socday oo ma ahayn mid istaaga ma ahayn haddana waxaa u dhafanta mataqaanaa alaabihii la keeni jira oo yaraadeen keenitaankooda taasna waxay namaroon ka noqotaba in maciishadii ay kor ay kor u qaada maadaama ay waxba soo galeen qola kasta wixii ayada ay haysatay ayay waxay bilowday inay lacag zaa'ida ku darto wixiina mar hadday kor u kacaan wadankan sidaan ku ognahay aad iyo aad ayay u adag tahay inay dib usoo noqdaan ay markii horeba jirtay sicir bararkii xalla kobadka u keenaya haddana waxaa uga sii dartay arrintaasi tii mataqaana dagaalkii ruushka ku qaaday dalka ukraine marka loo fiiriyo dhinaca batroolka kale waxa uu noqday qaali ayuu noqday oo maanta waa arkaysaa wadankan reer waxa uu gaaray asagoo weliba batrool soo saaraya in litrkii batrool la gado hal doolar iyo sagaashan iyo afar senti sare ukacan ku yimid waxyaabaha daruuriga ah ayaa si aada xilligan u saameynaya muslimiinta dalkan ee sooman bisha barakaysan ee ramadaan badankoodu waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ay u baahan yihiin inay ku afuraan ama u fiican caafimaad ahaan qof maanta dhan soonnaa ay noqdeen kuwa qaaliya waa kan nuuridiin maxamed oo ka warramaya arrinkaasi xusenow aada u mahadsan tahay ramadaankan ramadaan kale uu ka duwan yahay laba sano ama saddex sano maaragtay oo lasoo dhaafay waayo ayadoo maaragtay oo covid nineteen oo maaragtay dhaqaalaha iyo shaqada oo maaragtay uu saameeyey waddanka canada haddana waxaaba maarata kasii dartay maaragtay waxaa dhacay maaragtay dagaalka oo ruushka ku qaaday maaragtay ukraine waayo maaragtay waxaa dhacday sicir bararka ugu xumaayay maaragtay oan intaan waddanka joogay aan arko waayo shidaalkii waa la bajibaarmay cuntada maaragtay daruuriga ee fruitska hataa maaragtay oon wax yar lagu gadan jiray toronto ontario haddeer hataa maaragtay fruitska waxaa la dar waa double marka wax walba maaragtay waa qaliyowen baabuurta aan ku shaqaysan lahayn kulli maaragtay oo uberka ahaado ama taksiyaasha ama tarag ha ahaato shidaalka lagu shubi lahay kulli maaragtay waa qaliyowen yaasiin abikar ayaa nuuridiin la qaba saameynta arrinkan ay ku yeelatay muslimiinta dalkan xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan xuseen taas run ahaantii si aada ayuu u saameeyey maanta markaad fiiriso muslimiinta maadaama maalintan ay suman yihiin khudaartii oo kale hadda waxay noqotay mid laba sano ka hor iyo sanadka hor wixii la gadaya mataqaana ka badan in la gado marka loo fiiriyo dhinaca kale maxaa la ahaa hilibka oo kale nafirkiisa kor ayuu u kacay saliidda caadiga oo dadka isticmaalaan nafirkeed waxaa ku yimid sicir barra ayaa ku yimid oo qaali ayay noqotay markaad u fiiriso dhinaca qamadigaoo kale iyo burka waxaasoo kale waa dukaanka markaa gasho kale lacagtii ay ay ku iibin jireen dhowr bilood ka hor kuma iibiyaan maanta waxayba sheegayeenba xataa in kor usii kici doono marka loo fiiriyo qamadigo kale iyo burkoo kale dhaqaalyahanadu waxay saadaalinayaan in waxyaabo badan oo uu ka mid yahay shidaalka uu qiimahoodu sii kordhi doono inta uu socdo dagaalka uu ruushka ku qaaday ukraine dhanka kale dadka u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa dalbanaya in la kordhiyo lacagta saacaddii uu qofka ku shaqeeyo maadaama marba marka ka dambeysa la dareemayo sare ukac dhanka maciishada ah xuseen urxaaji v o a toronto